SBS Radio.
muddo toban sano kadib dadaal dheer ay galeen maamulka markiska daarusalaam ayaa maanta u suurowday inay albaabada u furaan xarunta daarusalaam oo ku taalla xaafadda breston ee dhacda dhanka waqooyi ee magaalada melbourne islamarkaana u dhow xaafadaha ay soomaalidu ku badan yihiin goobtan ayaa isugu jirtaa masjid goobo waxbarasho islaamig iyo weliba qaybo kale oo dhallinyaradu ay ku ciyaaraan maamulka daarusalaam ayaa iiga warramay furitaankan run ahaantii aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay maanta furitaanka aan furayna daarusalaam community center biidni illahi alkariim waxaanan rabnaa inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ku barino ramadaanka oo aan furno ramadaanka aan ku tukanno taraawiixda iyo salaadaha shantaba inaan ku tukanno inkasta salaadda fajrigaa waxoogay ay nagu yartahay cidhiidhi laakiin masaajiduna ay noo dhowdahay meeshan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nagu galladay toban sano ayaa soo wadnay toban sano labadii kun iyo sagaalkii ayaan bilownay ilaa hadda ayaan soo wadnay alxamdulilah dad badan oo khayr badan ayaa ka qayb qaatay waxay ag fadhiya guddoomiyaha aasaaska maaragta abubakar abubakar ebo ayuu ku magacdhayna ebo abubakar ilaa khayra siiyo waa dadkii maalintii aan aan bilowgii ka qayb qaatay aasaaskeyga fikraddeeda iyo juhdigeyga ilaa haddana ku jira nimanka gudiyada mara kala duwan cabdirashiid sanay waa odayaasha guddiga suurada boorka guddiga weeyaan insha allah communitigoona waxa weye nin walba dowr buu ku leeyahay waxyaalahan meeshaan ugu talagalayna waxaa ka mid ah in ay helaan ilmaheennu meel ay ku cibaadaystaan meel ay ku ciyaaraan meel ay wax ku bartaan iyo meel khilaafaadka qoysaska intaba lagu xalliyo inaan ka helno barnaamijyo fara badan fara badan ayaan insha allah aan ugu talagalnay inaan ku qabanno haddii aan la yidhaahdo markay noo hirgasho laakiin bilow khayr badan ayaan rajaynaynaa oo rag iyo dumar iyo waayeel iyo carruurba ay ka soo qayb galeen waxaan ilaahay ka baryaynaa inay noqoto meel ay ummadda ku nagaadaan khilaaf uusan dhex marin ay ka faa'iidaystaan dhallinyaradooda iyo dadkooda waaweyn oo waaridiinta ah meel ay ku cibaadaystaan oo baahida ummadda communitiga dhan xalliso maanta waa maalin farxadda weyn aad noo emotion ayaan nahay ma wax badan ma kama hadli karno laakiin waxaan ugu soo waxaan u mahad celinaa inta soo shaqaysay iyo inta hadda shaqaynayso dhammaantoodna mahad celinaa
waa ilaahay mahaddiisa maanta daarusalaam in la furo wakhti badan oo struggle iyo dadaalba la sameeyey ummadda ay sameeyeen ka sokoow waxaa jirto in soomaalidu badatay eryadan oo dulsaar aan ku hayn masaajidyo kale iyo santarro kale alxamdulilah meel annaga aan leenahay maanta daa helnay oo u madax bannaannahay oo ilmaha homogooda iyo sportiska iyo activityga iyo waxyaalaha kale ku mashquuli lahaayeen bannaanka looga soo xareeyo luqadannada aan kula hadalno af soomaaliga lagu baro waxyaalaha ay u baahan yihiin communitiga oo dhanna meeshaan looga shaqeeyo insha allah shuukhdanadii baa noo joogto hadda maanta waxaan leenahay meelaan leenahay dumarkanagu ay ku cayaaraan sports ay ku sameeyaan jimicsi ay ku sameeyaan ay isugu yimaadaan arosyada iyo xafladaha iyo waxaanu ku qaban doonaa waxa allo meherka kulli santarro kale aan isticmaali jirnay oo lacag badan nooga bixin jirtay maanta insha allah waxaasoo dhan waxaan ku qabsan doonaa meeshaan waa mahadsantii furitaankan waa aad baan ugu faraxnay sababtoo ah waa u baahneen meel carruurta soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ee xaafaddan ku nool khaasan melbourne dhinaca northern northern suburbs dadka ku nool inay helaan meel center ah ay isugu yimaadaan ilaaha mahadle waxaanan aad ilaahay ugu mahadinaynaa macnaa ilaahay ka sako waxaan ammaan ku ammaanaynaa ku mahadinaynaa dadkii ka shaqeeyey arrintan oo ka dhigay oo hirgeliyey marka soonka soo socda haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynaynaa in taraawiixdaan meeshaan ku bixinno dhallinyaro da'yar ayaa loo dhiibay maamulka xaruntan sida guddoomiye ku-xigeen xogayaha iyo weliba maamulka xisaabaadka waa kuwan iyagoo s b s la hadlay magacayga maxamed maxamed isxaaq waxaa la yidhaahdaa meeshaan guddoomiyaha ku-xigeenkiisaan ahay daarusalaam mudda ee soo socotay oo dadka communitigeena soomaalida ee ka qayb qaateen hadda ma intaasoo sanood aa lacag la aruurinaya alxamdulilah hadda albaabyada waa la furay ramadaanka insha allah meeshaana taraawiixda iyo ramadaanka lagu tukan doonaa hadduu ilaaha idmo insha allah waxaa dadka waxaan ka codsanaynaa in ee, ka qayb qaataan ee, salaada tukashada ee, iyo insha allah sad- ee, bish- bisha ramadaanka ee in oo dadka ay wax bixiyaan oo daarusalaam weli hool- hoosheeda ma yaro howl badanaa weli iman insha allah in laga qayb qaato ee, saasaan ee, aan dadka fariintaasaan u gudbin lahaa aniga waa cabdiraxmaan shaati caday ee, roolkayga oo ah treasurer taasoo ah ee, xisaab xoghayaha daarusalaam Ee, waxaan ku faraxsanahay maanta inaan joogo sar ee leedahay soomaalida communitiga Ee, communitiga in badan waa kasoo shaqeeyey dad badan waa soo caawiyey ba meel kabsaa kasoo sha- kasoo caawi jirin waxaa arkaysaa in saacado nalagu xiri jiray saacado nalagu furi jiray saacadana lagu xiri jiray laakiin tan farxad weyna ii tahay in meel aan xur aan u nahnay waqtigaa rabnaa furi karno waqti kabsan aan xiri doon aan xiri karno inaan hasan maanta oo maantana aan u furnay Ee, xagga dhaqaale ahaana communitiga waxaan leenahay saa ogsiin tihiinba ee, bisha barakeysan oo ramadaan ayaa nagu soo socoto Ee, soomaalida waxaa leeyahay meeshaan wayhouse ka aragteen dhismadeeda idinkoonu sugaya saa u aragteenba meesha waxaa ku sameynaynaa indo we indo soka meel dhalinyarta blown ay ku ciyaaraan Ee, weliba maqaaxad oo dhaqan soomaal loogu imaado inaan ku sameyno gudaheeda iyo meel shirirka soomaalida aa ugu sameyno insha allah waalidiintii ka soo qayb gashay qaarkood oo aan la hadlay ayaa ii sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin in soomaalidu ay gacantooda soo gasho goob sidan oo kale ah ها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta annagoo ah eh, melbourne eh, somali community eh, especially xaafadaha eh, waqooyiga eh, melbourne aad iyo aad baan ugu faraxsannahay eh, daarusalaam center islamic centerkeena maanta noo furmay ayadoo bishii rabadaan oo barakaysay ay nagu soo aadan tahay inaan maanta to macnaha ay noo furanto aad baan ugu faraxsannahay maanta baarantigii iyo ciyaalkii iyo dadkii o dhan aad iyo aad baan u faraxsannahay riyadeennii baa noo rumowday insha allah waxaan rajaynaynaa inay meeshaanu noqoto dad badan oo muslimiin ay soo saari doonto aan aad iyo aad ugu kifaaxi doono aad baan ugu faraxsannahay asbaaranti ahaan daarusalaam maasha allah ilaahay garabkeena ha gala maanta waa maalintii ugu horreysay aan furnay ilaahay khayr ha ka dhigo xaruntan ay iibsadeen soomaalida melbourne ayaa ah goob aada u weyn loogana faa'iidaysan kara dhinacyo badan waxaa hadda la diyaariyey qaybta salaada taraawiixda maadaama bisha barakaysan ee ramadaan ay ka hartay wax ka yar toban cisho ibraahim cumar baafe s b s melbourne
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.